qarax weyn nimadii axaddii ka qarxaysada ka koobnayd afar dabaq magaalo xebeedka marsiil ee dalka faransiiska xeeldheerayaasha shilalka noocan ayaa weli wada baaritaan lagu ogaanayo waxa qaraxa kalifay laakiin waxaa la filayaa in haanta gaaska kaydisa ay dhismahaasi ku qaraxday ilaa iminka lix qof oo meyd ah ayaa la helay waxaana la baadi goobaya laba qof oo kale shan qof oo kale oo deganaa dhisme sartan u dhow ayaa iyagana waxaa soo gaadhay dhaawacyo wasiirka guryaha faransiiska olivia clain ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters helitaanka afar qof meydkooda inay tahay arin adag oo naxdin leh wasiirka oo booqday magaalada marsiil ayaa sidoo kale sheegay in doorka dowladdu iminka yahay inay taakuleeyaan dadka waxaa ku noqday qaraxan qoysaskooda iyo dadka afartan guri ee goobta u dhow laga daadgureeyey duqa magaalada marsiil benod bayan ayaa isaguna sheegay in shaqaalaha adeegyada deg dega ah ay weli rajo ka qabaan inay helaan dad ka badbaaday qaraxan rajo ayaa jirta ayuu yidhi ilaa iyo inta rajadaasi jirtana howlaha samata bixinta waanu sii wadaynaa madaxa adeegyada dabdamiska ee magaaladaasi ayaa isaguna waxa uu sheegay inay kooxdii isu wakhtiga la baratamayaan ayna jiraan goobo dhismaha aanu weli dabku gaadhin sababtaasna ay rajaynayaan inay weli jiraan dad badbaaday bashiir nuur waa wiil soomaaliyeed oo kasoo jeeda jabuuti oo degan magaalada marsiil waxaana weydiiyey sida ay wax u dhaceen meeshanuu qaraxu ka dhacay waxa la yidhahaa maxaahad rutevoli straight tivoli ba ayay ku magac dheer tahay marka maxay ahayd waxa weeyaan arondismaga shanaad arondismaguna waxa weeyaan markaa waxa weeyaan de marsey waa dhowr iyo lix iyo toban arondismo ay kala leeyihiin arondismaga shanaad waa waxaa ku waxaa ku yaala dee maxay ahayd dhul iska waa dhul iska yar qadiimi oo markaa maxay ahayd aqaladan qaraxu ka dhacay waxa qaraxu dhacay bishii bishan aan ku jirno sagaalkeygii aduqsaq dhexe oo afartan daqiiqo dhaafan dhaafsan ayuu qaraxu dhacay markaa maxay dadkii ugu horreeyey maqlay waxaasi waxay ahayd saacaddu dee saq dhexe markaa baa dee bildingkii ugu horreeye dhacay markaa iminka ilaa iminka waa la baarayaa oo waxaa laga helay lix qof lix meyd baa laga soo saaray meesha qaraxa ka dhacay meesha markaa gaas bay ahayd gaaskaa qarxay markaa dee iminka aduu ciidamadii badda ee marsey waxaa jira ciidan leydhaa maxay ahayd maran pompiega ayaa ilaa iminka baarhaya markaa waxaa laga helay maxay ahayd ilaa lix qof sideed qof baa aduu ayaa meesha ku jiray baa la yidhi lix baa lasoo saaray labaa ku maqan meesha ma aha markii ugu horeysay ee magaaladaasi qarax noocan ahi ka dhaco waa maxay sababtu waa kan mar kale bashiir nuur marsey waxa weeyaan waa dee magaalada ugu qadiimsan yurubta waxaa la yidhahaa dee waxay ku magac dheer tahay laville foseyan markaa waa magaalo qadiima dee oo maxay ahayd idaa ugu dacweyn badda yurubtan marka sidaa loo sii eego markaa maxay ahayd dhismaheeguna waa iska yar qadiimi weeyaan intan iminka dee waa la bedelaa maxay ahayd shantii sannadoodba waxaa laga bedelaa dhulka gaasku marayo ayaa la bedelaa markaasi dhul waxaa jira aan la bedeli karayn oo maxay ahayd dee markaa aduu inkastoo hay shaqadan ay wadaan dee shaqadan dadkan gaaska marinaya dhulka iminka dee waa kuwan mudaharaad baa laiskaga jiraa shirkadan shaqaalaha enerjigu horta dhulkan gaasku maro iyo aqaladan dumaya markii hore aqal aqalo horaa dumay aqaladaa dumay waxay ahaayeen de aqalo noway dhulka noway laydhaa dhulkan ku yaala markaa aduu waa da-bay gaadheen de aqaladaasi markaa hadii haddii de la bedeli lahaa markaa dadka waa in laga saaro iminka halkan qaraxu ka dhacay ilaa iyo maxay ahayd waxaa laga gurayaa dadkii waxa laga dareeriyay ilaa laba boqol oo qof aduu wax soomaaliya oo ku dhintay ilaa iminka layma sheegin shaqaalaha adeegyada deg dega ah ayaa iyaga oo isticmaalaya wiishash iyo nalal kumeel gaad ah weli ku howlan inay qodaan dhismahaasi dumay hoostiisa oo ay eegaan bal inay dad kala samato bixin karaan laakiin dab xagga hoose ka baxaya dhismaha dumay ayaa caqabad ku ah tani waxay adkaysay inay shaqaaluhu isticmaalaan eyda wax urisa si ay u ogaadaan inay jiraan dad weli nool wadooyinka degmada uu dhismahani ku dumay oo qadiima ayaa iyaguna aada u yaryar oo ay adag tahay in si degan oo xasiloon loo galo booliisku waa inay dhowraan dhismaha dumay si ay uga baadhaan sababta qaraxa keentay ilaa imika burbur ayay meesha ka qaadeen gaadhaya ilaa iyo saddex boqol iyo konton laba jibaar oo dhul ah shaqaalaha adeegyada degdega ahi ayaana hawshaasi iminka fuliyey laakiin muddo ayay qaadanaysaa inta ay hawsha si rasmi ah u dhammaynayaan ma aha markii ugu horeysay ee qarax noocan ahi ka dhaco dalka faransiiska inta badanna dhismayaasha dabku ka dhaco waxaa ugu badan guryaha guunka ah booliiska ayaa hore u xaqiijiyey in sagaal qof oo dhismahaasi ku jiray telefoonadii ay siteen aanay ka jawaabin laakiin xeer ilaalyaha magaalada mersiil ayaa xilli dambe habeennimadii xaqiijiyey in uu qof la soo xidhiiray qoyskiisa cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london